arrimuhu way waxay u socdaan horumar dhinaca badda ah xoojinta ilaalada ciidamada ilaalada xeebaha markabkan maalinta dhaweyto madaxweyne ku-xigeenku uu fuulay lagu marti qaaday waxa uu ka tirsan yahay maraakiibta ciidamadan atalanta ee rinjka jooga ee yurub reer yurub waxaa waday oo mas-uul ka ahaa mashruuc oo mashruuc eu cabnaster qolo la yidhaahdo urur la yidhaahdo reer yurubi uu wado oo qaabilsan la dagaalanka burcadbadeeda waa mashruuc cusub oo xoojinta la dagaalanka burcadbadeed ah inagana ay inoogu jirto xoojinta iyo tababarada qalabaynta ciidanka ilaalada xeebaha ee qaabilsan la dagaalanka burcadbadeeda iyo ilaalinta badaheena marka waxay daba socotay socdaalkani iyo booqashadani waxay daba socotay qaar ka horeeyey oo maraakiib oo inoo yimi oo ingiriisku lahaa oo kuwii hore labadii hore ee madaxweynuhu lagu marti qaaday mashruuc waa mashruuc isdaba socda oo ah uun soo dhawaad loo soo dhawaanayo nabadgelyada ka jirta regionkeena iyo dalkeena somaliland oo markaasi la jeclaystay in la inaga taageero oo la inaga dhiso dhinaca badda marka markabkan e u da waa kii ugu horeeyey ee qoladan ciidamadan atalanta oo faransiis oo faransiis ahaa waxay ballan qaadeen in ay wax badan inaga tarayaan xagga xoojinta ciidanka ilaalada xeebaha wallaahi ciidamada waa run baahideeda u weyn waa qalab waa qalab waa ciidan technica ah oo gaadiid badeed u baahan oo iskaarsiin u baahan oo gaadiid dhul u baahan marka waxna way ballan qaadeen wax hore oo nala siiyeyna way jiraan waxna way dhiman yihiin waxay ballan qaadayaan inay wixii dhiman ay keenayaan oo way ballan qaadeen haddii alla idmo inay si tababaradoo kale isgaadhsiinta waxaa runtii aada baahida koowaad noo ah waxa weeyaan xagga doonyaha iminkana arrinkaa doonyuhuna way kasoo dhadhawaanayaan sidii tababarada aada runtii tababaro badan baa imika haddada noo socda tababaro horena waana la siiyey qaar dambe waana loogu ballan qaaday hawsha horta badankeedu waa tababarka qalabka waa la helaa laakiin tababarka waa qaali tababarka waana la siiyaa waana noo soconayaan iminkana waa naloo badan qaaday tababaro badan noo harsan in nala siiyo qalabkuna wuu ku xigi doonaa